بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى آه، khaasatan waxaynu kusii dhex jirnay towxiid rububiya ayaa inoogu dambeysay casharkaana wuxuu noqonayaa cashar konton iyo sagaal su-aasha kontonaad baana ku sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qaala sheikhu raximahullah waxa uu yiri waa su-aasha kontonaad maa didu towxiid rububiya maxaa kasoo horjeeda oo burinaya towxiid rububiya markuu inoo soo sharaxay towxiid rububiya iyo adiladiisii ayuu wuxuu yiri maxaa kasoo horjeeda oo burinaya jawaabta waxa uu yiri eh, didu towxiid rububiya waxaa kasoo horjeeda huwa ictiqaadu lmutasarif maca allahi subxaanahu wa tacaala fi ayi shayin min tadbiiri lkowni min iijaadin aw icdaamin aw ixyaain aw imaatatin aw jalbi nafcin aw dafci da- dafci sharin wagayri da- wanaxwu dalik aw gayri dalik waxa uu yiri waxaa la yidhaahdaa didu towxiid rububiya waa inaad ictiqaadid ilaahay waxaan ahayn oo koomkan wax ka maamulo inay jiraan dad badan baa aaminsan inay awliya koomka maamusho oo waxa weeye maalinba weli fulaan roobka la weydiisanayo arrintaasi towxiid rububiya ka hor imaanaysa waayo towxiid rububiya waa maamulka iyo tadbiirka ilaahay inuu khaaliq yahay maalik yahay mudabbir yahay baynu soo cadayno lama ogola marka inaad cid kale u tiirisid sifaadkaas ilaahay uu leeyahay oo khaaska la yahay marka inaad ictiqaadid cid ilaahay koomkan la maamuli karta inay jiraan ama ha noqoto markaa tusaalayaal buu ka bixiyey inaad ictiqaadid in cid wax noola cid ahaysiin karta oo wax abuuri karta oo adduun samayn karta inay jirto ama wax baabi'in karta oo cadam ka dhigi karta iijaad waa ahaysiin shaygan ilaahay baa saa ka dhigay Eh, baabi icdaamkuna waa baabi'in in la baabi'in karo oo waxaan jirin laga laga dhigi karo ilaahay unbaa baabi'in kara ixyaa waa noloshii oo waxa weeye naflihii oo dhan ilaahay baa nafta geliya waxa weeye imaatana waa geeridii oo ilaahay baa cid walba dila waxaan asbaab baa la yidhaahdaa dadku hadda ku dhimanayaan oo la isku sababayo laakiin xaqiiqada waxa weeye almuxyi almumiit waa allah ama jalbi nafcin jalbi nafcin khayr wax kuu soo jiidi karo oo wanaag ku siin kara inay jiraan inaad ictiqaadid ama dafci sharin ama wax kale oo wax kaa celin karaa inay jiraan dhibaato ilaahay kuu qadaray cid kaa celin karta ma jirta wa waxaasoo dhan inaa ictiqaadid waxaa ka hor imaanaysaa towxiid rububiya sidoo kale waxa uu yidhi haddana markaa ama ictiqaadu inaad ictiqa- ow ictiqaadu inaad ictiqaadid munaasicin lahu mid ilaahay ku qabsan kara ee, min ayi shayin waxa weeye min muqtadayaati asmaa'ihi wa sifaati fi shayin min muqtadayaati asmaa'ihi wa sifaati ilaahay asmaa buu leeyahay sagaashan iyo sagaal isim buu leeyahay sida axaadiistu caddeeyeen oo nebigu tilmaamay ina lilahi tiscata wa tisciina isma man axsaaha dakhala aljanna asmaadaas iyo sifaadkiisa cid la wadaagtaa ma jirto waa kamaal waa dhammaystir waa wanaag innagaa masaakiin baa nahay wax walba nuqsaan waa laakiin isaga wax walba waa dhammaystiran yihiin oo wuxuu kaga duwan yahay makhluuqaadkiisa wax walba isaga waa kaamil cid marka ku qabsan kartaa inay jirto inaad ictiqaadid oo waxa weye waxyaalaha noocaasa waxa uu yidhi ka cilmi lghaybi inaad cilmi gheybkii allah subxaanah wa tacaala waxyaalaha cilmi gheybka ah oo allah subxaanah wa tacaala uu la gaar noqday inaad ictiqaadid inay cidi og tahay ayaa ka mida iyo walcadamati walkibriyaa cadamada ilaahay weynankiisa iyo kibirkiisa inaad waxaasoo dhan ilaahay keligaba iska leh oo cadamo iyo weynan cadamadu waa weynan weynan ilaahay baa iska leh waxa weeye kibriyaana allah baa iska leh cid waxa weeye ku qabsan kartaa iyo cid la yeelan kartana ma jirto marka waxaa noocaas haddaad ictiqaadid waxaad ku dhacaysaa markaa waxa weeye khalad weyn oo ah inaad waxa weye maaragtay tawxiid urububiya aad waxa weye dhaawacday ayaad markaa ku dhacaysaa iyo sidoo kale haddaad eh, intaasoo dhan ay intaasoo dhan baa markaa ay waxa weeye dhaawacaysa tawxiid urububiya markaasuu shiikhu wuxuu deliishaday aayado badan oo qur-aana waxau deli- ilaa toddoba aayadood iyo xadiid buu deliishaday aayadda ugu horeysa oo waxa weeye uu shiikhu deliishaday waa fi suurati faadir qaala allahu tacaala maa yaftaxi allahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi wa huwa alcaziizu alxakiim allah aayaddaa wuxuu ku caddeeyey wixii naxariis iyo waxa weeye raxmad maa yaftaxi allaahu linnaasi min raxmatin ilaahay uma furo raxmad iyo naxariis dadka haddii uu u furo waxyaalahan oo allah subxaana wa tacaala ay uu allah dadka u furayo oo roobkii cilmigii caafimaadkii nicamka ilaahayna siiyey wain tacuduu nicmata laahi laa tuxsuuha cid celin karta ma jirto hadduu allah kuu furo oo cid kaa hor istaagi karta ma jirto haddii allah uu kaa haysto uuna ku siinna cid ku siin kartaa ma jirto idan marka maxaad isku wareerinaysaa waa inaad ilaahay keligii ku xiraatid oo aadan cid kale waxba ka raadin weeye wahuwa alcasiizu alxakiim waa alcasiiz oo wax walba waxa weye ka qaalib noqday alxakiim xikmadiisu ay weyn tahay oo wax walba waxa weeye yadacu alashyaa fii mawaadiciha almanaasib meeshii ku habboonayd ayuu wax walba dhigaya idan marka allah subxaana wa tacaala keligii ayaa iskale waxyaalahaas aayadda labaad allah waxa uu yidhi yaa ayuha nnaasu udkuruu nicmat allahi calaykum hal min khaaliqin gayru allahi yarsuqukum min alsamaa'i waalard ma dadoo waxaad xusuusataan nicmada ilaahay xusuusta oo xusa oo waxa weeye nicmada ilaahay xusa xuskaasina wuxuu ku dhacayaa bay dhaheen culummadu qalbiga in laga xuso carabka in laga xuso jawaarixda lagaga shaqeeyo oo waxa weeye laga xuso oo wixii ilaahay kuu diray aad la timaadid ayay waxa weeye ku imaanaysaa aayaddaa marka waxay ku tusaysaa waxa weeye waxay waajibinaysaa bay yidhaahdeen sida sheekh naasir sacdi tuujibu altacaluqu billaahi subxaana wa tacaala inaad ilaahay qalbigaaga ku xirtid ayay aayaddaa waajibinaysaa kabacdi ilaah wuxuu yidhi hal min khaaliqin gayru allahi yarsuqukum min alsamaa'i waalardi cid kale miyaa jirta oo aan ilaahay ahayn oo samada iyo dhulkayda ka irsaaqaya waa maya weeye tanna waxay waajibinaysaa markaa waxa weeye cadamu tacaluq billaah cadamu tacaluq bigayri illaah ilaahay waxaan ahay inaad qalbigaaga ku xirtid marka waa qadcu rajaa can kulli maa siwa allah inaad qalbigaaga ka goysid wixii alla ka soo haray qalbigaaga ka jar oo waxa weeye ilaahay toos ugu xirow weeye marka sidaa daraaddeed ayay aayaddu kuu tilmaamaysaa yaa ayuha nnaasu udkuruu nicmat allaahi calaykum hal min khaaliqin gayru allah yarsuqukum min alsamaa'i waalard marka ilaahay ku xirow wax walbana isaga weydiiso isaga qalbigaaga ku xir rajaagaaga ku xir waxaad rabtid isaga weydiiso cid kale ha u hanqaltaagin cid kaloo wax ku siin karta wax ku tari karta ma jirto wa aayadda saddexaad allah waxa uu yidhi wayamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih yusiibu bihi man yashaau min cibaadi u fiirsa aayaddaana wayamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu haddii dhibaato ilaahay kula doono xanuun faqri cabsi hadduu allah kuu kuu qadaro cid kaa celin karta ma jirto aan isaga ahayn hadduu naxariis iyo wanaag kula doono waxa weeye falaa raadda lifadli waxa weeye fadligiisa iyo wanaaggiisa iyo deeqdiisa cid celin kartaa ma jirta waa cidna kaama hor istaagi kadho waa xadiidulqudsigii oo kale waxa weeye maaragtay wax kasta ilaahay baa awooda wax cid kaa celin karta cid wax ku siin karta hadday dadkoo dhan soo kulmaan waxba kuuma qaban karaan waxna kuma yeeli karaan waxa kugu dhacaya waa wixii allah kuu qoray ee waxa weeye asbaab weeye waxaa kaloo dhan aayadda afraad allah waxa uu yidhi أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون nabi maxamed oo ku dheebaa la yidhi dadkii iiga warrama waxaan aad baryaysaan oo ilaahay ka sokeeya haddii allah subxaana wa tacaala afaraytu maa tadcuuna min duuni illaah in araadani allahu bidurin hadduu allah dhib ila doono hal hunna kaashifaatu durri dhibaatada ma iga qaadi karaan oo ilaahay dhibaatadii uu igu keena iyagu ma celin karaan oo araadanii biraxmatin hadduu naxariis ila doono hal hunna mumsikaatu raxmati ma celin karaan waa maya labada su-aalo udba ma celin karaan weye jawaabo waxba ma qaban karaan qul xasbiya allah dheh marka ilaahay baa igu filan calayhi yatawakalu lmutawakiluun ilaahay ha tala- bay tala saarsanayaan ciddii wax tala saaranays oo allah ha tala saarsadeen qofkii doonaya inuu ilaahay tala saarsado allah tala saarsado ilaahay baana ku filan wa aayadda shanaad allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi آه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وآيدي ديريدو في سورة أنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين horey baynu muqadimada ugu soo tilmaanay oo sheikhu ku soo tilmaamay adduunkan waxa saaran mutaxarikin wa saakinin wa kaaminin wa daahirin kulli ilaahay inuu ogyahay marka waxa koomkan saaran oo dhan ilaahay baa maamula cid kale oo maamushaa ma jirto wa cindahu mafaatixu lgeyb macnaha furayaasha qeybkaoo dhan waxa weye qeyb oo dhan ilaahay baa og weeye adiga cid kale oo qeyb og ma jirto ilaahay baa wixii biri dhacaya og qeyb waa wixii kaa qarsoon wey waxa kaa qarsoonna allah baa garanaya innagu waxaynu ognahay ma jirto wey aayadda eh, lixaad allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi waxaad ku dhahdaa qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah ilaahay mooye cid kale og samaawaadka iyo dhulalka waxa ghaybka ilaahay unbaa og cid kaleo og ma jirto idan marka cilmi ghayb ilaahay baa la gaar noqday waa min khasaa'is rububiya cilmi ghaybku iyo cadamada iyo kibriyaagu kulli waa min khasaa'is rububiya marka sidaa daraaddeed cid kale kuma qabsan karta allah subxaana wa tacaala wa qaala tacaala walaa yuxiiduuna bishayin min cilmi ilaa bimaa shaa tanna cilmigii oo dhan baa laynaga nafiyey ilaa wixii ilaahay ina baray mooye waxaa aayad kursida waxaa ka horeysa yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi ilaa bimaa shaa wixii allah subxaana wa tacaala uu isagu ina bara maayo wax kale oo aynu ogaan karno ma jirto waa wax kale ma ogaan karno innagu haddaynu wax kasta samayno wuxuu isagu ina baray unbaynu ogaan karnaa waatay malaa'igtu lahaayeen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana waxaadna bartay maayo wax kale ilaahay oo ma ogin waa iyagii ay yidhaahdeen malaa'igtu marka aayadaha toddobada ah ayuu shiikhu deliishaday oo u deliishaday waxa weeye towxiid rububiya intaa iyo ka badanba waa jiraan waxa weeye muqtadayaadka asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa iyo towxiid rububiya wixii dhaawacaya qofku waa inuu bannaanka ka mara wa qaala nabiyu sala allahu caleyh waali wasalam xadiis saxiixa nebigu waxa uu ku yidhi oo imaamu muslim wa kayru warinayaan waa xadiidu lqudsi yaquulu allahu tacaala alcadamatu izaari waalkibriyaau ridaa'i faman naasacanii waaxida minhumaa askantuhu naari waxa weeye alcadama izaari cadamadu waa guntigaygi waa marada hoos laga xirtaa la yidhaahdaa izaar hoos guntiga hoos laga xirta izaar la yidhahdaa waa marada la guntado waalkibriyaau izaari waxa weye ridaa'i ridaaguna waa kan kor laga qaato labadaa mid ka mida qofkii igu qabsada askantuhu naari huwa fi saxiix buu yidhi ee imaamu muslim buu u jeedaa laakiin lafdiga imaamu muslim wuxuu ahaa alcizu izaaruhu waalkibru waxaa weeye ridaa'uhu faman naasacanii adkhaltuhu naari marka waa isku macnihii weeye waxa weeye marka xadiidka macnihiisu culummadu sida ay caddeeyeen waa min axaadiisi sifaat sifaatkana waxa weeye sidii selafku ay yidhaahdeen sideedaasaa loo daynayaa oo waxa weye ma aha innaga teenoo kale marada aynu xiranayno oo kale ilaahay uma baahna waa qaniyun waxa weeye waa uma baahna waxaa laakiin waxaa laga wadaa innaga ayaa layna tusaya adiga hadda maradaada xirantaha qofka kugu qabsada hadee waad waxaad ku samayn kadhaa ku samaynaysaa uma ogolid marka cadamada makhluuq baa tahay cadamo ilaahay baa iska leh khaas bay u tahay marka waa min khasaa'is rububiya alcadamatu walkibriyaa haddaad ilaahay ku qabsatid oo cadamo sheegatid iyo kibriyaa iyo aad sheegatid ilaahay naar buu kugu tuuraya waayo waxaadan xaq u lahayn baad sheegatay oo waxa weye aadan shaqo ku lahayn ee ma aha macnaha in laga wado ilaahay baa dhar xirta oo waxa weye dharkeennoo kale iyo waxaas allah subxaana wa tacaala laysa ka mitlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir marka sifaadka ilaahay bay ka mid tahay sidaynu u sugayno waxa weeye wejigiisa iyo gacantiisa ayaynu xadiidkaana u sugaynaa nusuulkiisuu la mid yahay sida ilaahay inuu soo dego aan u sugayno aan u sugaynaa laakiin ma ta'wiilinayno mana taxriifinayno mana macnaynayno odhan mayno saa iyo saas weeye oo waa mara nooca odhan mayno ilaahay u sugi mayna waxaa waayo laynooma sheegin ee waxaa layna yidhi keliya alcadamatu isaari walkibriyaau ridaa'i labadaa ha u dhowaanin marka innagaa laynoo diidayaa oo leeyahay labadaa bannaanka ka mara qaala sheikhu wuxuu kusoo gebagabeeyey raximah allahu tacaala walkibriyaau fowqa alcadama marka kibirka iyo cadamada waxaa sareeya kibirka kibriyaagaa sareeya waayo waxa uu yidhi shiikhu waxaa laga dhigay bimansilati waxa weye ridaa ridaaguna waa marada kor laga qaato cadamadiina waxaa laga dhigay bimansilati izaar hoos laga qaato marka dee aclaa min alcadama alkibru aclaa min alcadama ayuu yidhi shiikhu raximah allahu tacaala marka calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay khasaa'iska ilaahay uu leeyahay oo khasaa'is rububiya in loo daayo oon cid kale la siin baa la rabaa haddii cid kale la siiyo oo waxa weeye dad kale loo leexiyo waxaa imaanaysa markaa in ilaahay towxiid rububiya towxiidkiisii in la dhaawacay oo markaa halkaa lagu gaalooba ayaa imaanaysa walciyaadu billaah marka khulaasat lqowl waxa weeye didu towxiid rububiya wa ictiqaadu lmutasarifi maca allahi subxaana wa tacaala fi ayi shayin min tadbiiri lkown fi hada alkown inaad ictiqaadid in ilaahay cid la maamusho ama aad ictiqaadid cid ilaahay ku qabsan karta sifaadkiisa iyo asmaadiisa waxyaalaha wanaaggaa ay keensanayaan inaad ictiqaadid cid ku haysataa jirta oo sheegan karta hadda hadduu qofku cadamo iyo kibir iyo cizi la baxo alcasiis hadduu la baxo looma bixinayo cabdulcasiis waa inaanu dhahnaa addoonkii casiis laakiin alcasiis alraxmaan alxakiim ilaahay bay khaas u tahay waa min asmaa'ihi alkhaasa oo waxa weye isagay gaar u tahay weeye walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin